Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalaamu calaa rasuulillah ama bacd haddii la yiraahdo waxaan bilaabi doonaa imtixane ku magacaaban yaan ka digtoonaanaa kuwa aan ka digtoonaaneyno iyay yihiin alle iyo rasuulba way nooga warrameen kuwaas oo alla wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu ina wacd allahi xaqu falaa taguranakum alxayaatu اddunyaa walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur ina ashayطaana lakum caduw faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi اsaciir alla wuxuu yidhi dadow ballanka alle uu ballan qaaday in la is soo bixin doono oo la is xisaabin doono oo la is abaalmarin doono wixii wanaagaha la isku abaalmarin doono ciqaabna maaragtay lagu fulin doono dadkii mutaystay ballanka noocaas oo kale ahi waa mid sugan ee falaa taguranakum alxayaatu ddunyaa yaanay idinkadin buu alla uu leeyahay noloshan dhowi nolosha dhowi dadka way kadisaa macmacaankeeda iyo ciyaarta faraha badan ee dadku ay iska ciyaaraan oo ay lahwiga iyo lacibka ay ku jiraan sida ay marka lahwigaas iyo lacibkaas ugu jiraan yaa waxay arkaan qofkii oo dhinta markaasaa marka qaarkood ay dadku ilaawaan in la soo bixin doono sidaa darteed uma camal falaan noloshii dambeysay ee aakhiro ahayd marka dadka way kedisaa walaa yaguranakum billahi algaruur yaanu idinku kedinin alle kii kedinta badnaa ee shaydaanka ahaa tilmaantaas alle ku tilmaamay shaydaankii inuu yahay mid kedin badan oo dadka aada u kediya sidiisana waa makri badan yahay waa khaa-in qofka toos u dhihi maayo xumi baan kuugu yeerayaa ee wixii xumaa laftoodii buu u qurxinayaa sida noo imaan doonta u wax fiican uga dhigaya waxna oo u qarsoon yihiin oo ah maaragtay inaad halaagsanto oo aada ama diinkaadii toos uga tagto ama aada daciifto oo aada maaragtay daacaadki alle dayacdo waxaas buu ku farxaa midii uu kaa helaba isagu wuu ku farxaa maxaan uga digtoonaaneynaa alla wuu noo sheegay wuxuu yidhi ina ashayطaana lakum caduwun shayطaanku cadow u idin yahay bani aadamka cadowuu shayطaanku u yahay ee faاtakhiduuhu caduwan cadow ka dhigta oo ha ateecinina warkiisa ha maqlinina marka shayطaanku maadaama uu hadde isagu gaaladii odagoodii uu yahay oo gaalkii ugu weynaa uu yahay oo uu naarti gelaayo dadkana naarta uu yeeraayo isaga marka waxbay yaraatee nabadihi nagama dhexeeyaan isaga dadyoogan kale cadowga ah waa dhici kartaa marka qaarkood in hodno iyo heshiis iyo wax noocaas oo kalea lagu wada noolaado dadka muslimiinta ahna marka qaarkood haddiiba xataa ayay cadow iyo wax kuu noqdaan ma ahan maaragtay sida qaalibkaa wax waaraaya ma ahan waana wax la cilaajin karo mararka qaarkood cafis iyo wax noocaas oo kale ah yaa alla uu maaragtay u jideeyey dadkii oo faman cafaa wa aslaxa faajru cala allah iyo waati aayado noocaas oo kale ay jireen ma aha sidii shaydaanka oo kale marka shaydaanka marnaba isaga maaragtay in la ilaawo maaha cadowtinimadiisi marnaba in maaragtay sokeeye iyo mid la jecel yaha laga dhigto ma aha yani baabkaasi baab furan marnaba ma aha oo xataa muminiintii laftoodii yaa marka ay shartoodu badato oo ay noqdaan kuwa jidgooyo sameeya suuratulmaa-ida alla wuxuu yihi ciqaabkoodi markuu ka hadlay in maaragtay la dilaayo oo gacmaha iyo lugaaba isdhaaf loo goynaayo ama maaragtay la waraayaba wuxuu yihi ila aladiina taabuu yaa laga soo reebay min qabli an taqdiruu calayhim intaadan qabanina ka hor kuwa toobad keenay kuwaas unbaa maarata la cafin karaa kuwa kale maya cafis cafis lama ogola kama furna cafis shaytaan marka maxaa u malaynaysaa shaytaan in marka arrinkiisa la fududaysto maaha waa in cadaawadiisu ay mar walba ay daa'im tahay oo aada baraarugsan tahay oo aada soo jeedo si uusan kugu dhagrin ila makri unbuu ka shaqaynayaa ina shayطaana lakum caduwun shayطaanka cadow uu idin yahay ee fatakhiduuhu caduwan cadowka dhigta saasa allana faray hana ateecinina inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi اsaciir kuwa isaga la jaalka ah ee saaxiibadiisa ah ee raacsan wuxuu ugu yeeraa baadi buu ugu yeeraa si ay uga mid noqdaan kuwii naarta gelaayey ee jahanamo gelaayey ee naabka naarta maaragtay dabkeeda la shidaayo uu xooga badan yahay inay kamid noqdaan buu doonayaa marka atbaacdiisa keliya iyo kuwa raacsan keliya uma yeere dadka dhan buu u yeeraaye waxa kuwa maaragtay loo sheegay culimmadu waxay leeyihiin macnaha yeerid uu maaragtay ka sal gaaray oo uu ka faa-iiday yuu u yeeraa iyaga ila warkiisii bay yeelaan mogta laakiin adoomada muslimiinta hadday iska ilaaliyaan alla wuxuu yihi ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan wax xujaadu korkooda kuma lihid marka kama adkaan kartid waa kuwa aada isu ilaaliyo alla ku xiran marka in aada la isaga ilaaliyo shaydaankii yaa loo baahan yahay oo waajibna nagu ah marka kuwa raacsan wuxuu ugu yeeraa baadi buu ugu yeeraa naarti buu marka ugu yeerayaa dadki marka maadaama dadkii u yeeraayay ay hadii laba qeybsamaan oo qorana haddii warkiisa ay yeesho qorana ay diido iyaga laftooda marka xukunkoodii baa la sheegayaa aladiina kafaruu lahum cadaabun shadiid waa kuwa warkiisa qaatay kuwa gaalada ah kuwa dafiray ee iska diiday in midka cibaadada mudani ee cibaadada annaga naga mudan uu allaah yahay ee duulal kale cibaadada wax ka siiya ama u ogol iskana diiday wixii rususha alle ay u keeneen oo diinah kuwaasi cadaab daran bay leeyihiin ba alla yiri aakhiro cadaab daran bay mudanayaan laakiin kuwa muuminiinta ah ee camalka wanaagsan sameeyey waxay leeyihiin asturaad alla xaggiisa ka ahaatay alla waa cafinaya dambiyadoodana waa ugu dhaafaa ajir weynna waa ay leeyihiin oo jannadii bay gelayaan afaman zuyina lahu suu camalih alla wuxuu leeyahay kan loo qurxiyey camalkiisii xumaa ibn cabaas waxaa laga weriy inuu yihi abujahl iyo mushrikiintii maka ayay kusoo degtay saciid bin jubayr wuxuu leeyahay oo ardaygiisii ahaa kuwan maaragtay ahlu bidaca ah ee mubtadicada ah ayay kusoo degtayoo yani muslimnimadiina maaragtay wata laakiinse bidcooyin keenay oo sunnadii khilaafsan kitaabkii sunnada bay khilaafsan yihiin dariiqii saxaabaday khilaafsan yihiin waxay noqdeen mubtadicay noqdeen qataada wuxuu leeyahy waxaa kamid ah nimankii khawaarijta ahaa minhum alkhawaarij aladiina yastaxiluuna dimaaa almuslimiina wa amwaalahum nimankii khawaarijta ahaa ee dhiigga muslimka iyo xoolaha muslimka waa banaysanayey yaa kamida kuwa loo qurxiyey camalkoodii loo qurxiyey le way isla quman yihiin laakiin dadka ahlu kabaairta ahi maaragtay sidaa ma aha sababtoo ah dembiga weyn ee xataa ay ku dhacayaan dadkan muslimiinta ee kabaairta sameeyahay waxay banaysanayaan ma aha shaytaankiina waa ay necab yihiin waana ay lacnadayaan laakiin mararka qaarkood waswaaskiisii baa xoogaa ka qaalib noqda kadibna allay usoo noqdaan waa toobad keenaan laakiin ninka mubtadica sidiisaba waa isla quman yahay moogta waxa uu sameynayo diin buu u arkaa ka toobad keeni maayo kan caasiga laakiin waa waa toobadkeenki waa uu maarata u sahlan yahay sidaa darteed xadiid baa sheegaya ninka mubtadica ah in toobada maarata ay ka xijaaban tahaba sababtuna wax kale maahan ee waa uu isla quman yahay wuxuu isu arkaaba wuxuu alle ugu dhawaan lahaa inuu ku dhex jiro masaaka marka ka toobad keenayaba marka faman zuyina lahu suu acmalih kan loo qurxiyey maaragtay camalkiisii xumaa oo farcaahu xasanan marka wax wanaagsan u arkay oo shaydaankii waswaaskiisii ku qancay oo baatilkii xaq u arkay xaqiina baatil u arkay ma wuxuu lamid yahay mid alla hanuuniyey oo xaqii xaq u arka baatilkiina baatil u arka lamid ma aha labadaas isla mid ma aha fain allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa alla waa u lumiyaa qofka uu doono ka uu doonana waa u hanuuniyaa kuwan lumay marka sababtii ay ku lumi lahaayeen bay la yimideen oo arrimo badan oo isdaba yaalla oo fara badan yay sameeyaan ama ictiqaadiyaan markaasay inay lumaan muteen marka maadaama ay sidaa tahay rasuulka alle alle wuxuu leeyahy falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yaanay tegin oo naftaadu yaanay u halaagsamin ayaga maaragtay tiiraanyo aada u tiiraanyoonayso iyo walbahaar aada maarata kal walbahaaraysa xaalkooda sababtoo adigu waajibkaadi waa gudatay rususha allana waajibkooda waa ay guteen nimankani laakiin waa ay lumeen sababtay ku lumaayeenna waa maaragtay miday iyagu la yimaadeen dembigooda marka iyaga iskale inaad ku halaagsanto adiga maaha wixii xaq ahaa iyo wixii waajibayo ku saarnaa waa aada samaysay marka laakiin naftaada ha ku halaagin haddii ay macnaha ay rumeyn waayaan marka xasrada la sheegaya waa maxay waa tiiraanyada maarata aadka u daran ee wixii ku dhaafay aad aada uga tiiraanyaato uga tiiraanyooto in allaha alle caliimun bimaa yasnacuuna waxa ay sameynayaan iyagu waa uu cilmi badan yahay waa uu u cilmi badan yahay oo weliba makri bay ka shaqeeyaan iyo muslimka sidai u dibindaabiyeyn lahaayeen marka ma mudna in maaragtay laga tiinaanyoodo waana lagu abaalmarin doonaa waxa ay sameynayaan iyo makriga ay ka shaqeynayaan wabillahi towfiiq